waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore dhegaystayaal waxay u badnayd labada maanso ee la isku dherarinayaa inay yihiin kuwo si toosa ay laba maansayahan isugu halceliyeen markaasoo lafagurayaashu ay eegi jireen meelaha uu hebel ku fiican yahay meelaha uu ku liito meeliska uu laaxinku kaga jiro midka uu ku sugay iyo sababaha labada mid ahaan ay guusha ku siiyeen kan kalena ay ku hoojiyeen dhinaca kalena waxaa si siman loo lafaguri jiray laba gabayoo aan la isugu jawaabin ujeedda ahaansa isku mid ah amaba isu ogog leh kuwaasoo maanseyahanada tigiyey ay isku xilli nool yihiin amaba ay noolaayeen labadaas arrimoodna aan tusaale idinka siiyo maanseyahankii soomaaliyeed ee salaan carabee la odhan jiray ayaa waayadii dambe ee da-diisu ay horey u badatay wuxuu tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayo cabdilaahi baashe nin la odhan jiray adeerna uu ugu qumanaa ninkaasi isaga oo cadan jooga ayuu maraha waxtar ka jeeqaaqay niman ay u dhaxeen dhowr dumara oo isaga iyo salaanba ay xigaalo ahaayeen ha yeeshee wixii uu ka doonayey kama uu helin umana ay sooriyeyn siduu ka malaysanayay dabadeedna wuxuu tiriyey tixaggaa gaabanoo uu ku maagaayo raggaas ay xididka ahaayeen ee reer cadmeedka ahaa dumarkii haddaba uu raggooda mactuufeeyey ee sidaan soo sheegay ay qaraabadana ahaayeen ayaa iyaga oo ninkaa ka eed sheeganaya salaan u dacwooday markaas baa isaguna cabdilaahi ka codsaday inuu tiriyo gabayo kale oo uu kaga cudur daaranayo kuwii hore ee uu xididka ku maagay ha yeeshee intaa gar loogu leeyahay cabdilaahi ma garaysan maalintaas gabaygii ay arrintaasi ka soo saartay wuxuu salaan ku bilaabay canaan kulul oo uu cabdilaahi ku hiifay kuna haaraamay laakiinse isla markiiba wuxuu isu rogay hawaalo waran iyo walwal xaddi weynoo ku saabsan isaga aakhiradiisa iyo hubaal la-aanta ka haysata waxa uu xabaasha iyo nolosha dambe ku mudan doono isla waayadaas ayaa waxaa isaguna gabiyey cumar xuseen gorse oo cumar isteeliya loo yiqiin reer berberana ahaa wuxuu tiriyey tix iyaduna hawaalo warana aakhira ka walwalna aan ka taganayn ha yeeshee dulucdeeda tooska ahi ay ahayd in weligeed uu reerkoodu magaalada berbere buddiga u ahaa gadaalkiise lagu qabsadayoo lagula murmay taasna wuxuu ku tilmaamayaa wax aan la yaab lahayn oo ka mid ah ifafaalayaasha beryahaas geyiga soomaalida intiisa badan looga soo tabinayay qararaha labadaas gabay ee salaan iyo cumar ay kala lahaayeen ayaa qaar lafagurayaasha ka mid ahi isbarbar dhigeen ararta salaan aan idiin hormariye wuxuu yidhi cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiisa maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigaya sidaan cadadka biluhu u tirsaday waan cabsanayaaye ishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye calli yahay ceradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wad isaariye nafcan kuurka loo yimid rabbaa caaqibuu garan buu yidhi cumar xuseenna nin isna cumar la odhan jiray intuu ku halqabsaday ayuu yidhi cumar maxamedow gabaygii ka tegi curitinkiisiiye cibaadaysan mooye adduun caashaqii dhigayee cuqaashii horeeto iyo intaan cali ka soo gaaray ama aan caddaanba u arkay yaan caari laga hayne haddaan caafimaad iyo xarago idinku waaraynin caqlinimaan lahayn ba isdhiba iyo caamo iyo liida buud meelis qura oo labada maansayahan uu mid waliba ararta gabaygiisa ku daray waa kan labaade ayay lafagurayaashu salaanna ku dhaliileen cumar xuseenna ay ku ammaaneen sababtu waa maxay waxay yidhaahdeen qofku markuu gaboobo waa geeri wuxuu sugaa intaan xabaasha loo walwaalinna waxa inuu ka murugoodo ay tahay waa aakhiro iyo janno iyo naartooda loo taxaabi doono salaan oo markaa waayeel ahaana waxaa ku habboonayd gabayga qaybihiisa dambaba siduu yeelay intuu yeelo inuu nolosha dambe ka walwalee ma ahayn inuu ka hamiyo wax la quuto iyo adduun uu maalmo yar dabadood ka jiciilan doono sidaas awgeed bay ku dhaliileen meeliskiisii ahaa maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigay waxayna ka sarraysiiyeen cumar xuseenna ugu boogeen kiisii ahaa cibaadaysan mooye adduun caashaqii dhigay waa tahay iyada oo aan mid kale la garab dhigayn ayaa gabay la tiriyey la lafaguri karaa lana soo bandhigi karaa qofka tiriyey meelaha uu ku fiican yahay iyo dhinacyada uu ku liito sida erey dooradka iyo meelisyada uu ka kooban yahay ee in lagu halqabsado mudan tuducyadiisana soo jiidashada u yeeli kara taasna aan tusaale idinka siiyo kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii ayaa waxaa duulay cod uu ku jiray gabyaagii caanka ahaa ee aadan yuusuf la oran jiray oo aadan carab ku magac dheeraa haatanna ku dhowaad labaatan gu sii mootan colkaasi isaga oo isu haysta inuu guul la soo laabtay ayuu rugihii uu hortii ka ambabaxay ku soo noqday markaas baa waa la sugaayee si loo waraysto waxay dadkii degaanku ku soo urureen fagaagga aqal uu ku jiray maansayahankii weynaa cali dhuux oo markaa da bastiis la ahaa aadan ayaa kolkaa gabay dheeroo warbixin iyo faanba isugu jira halkii ka bilaabay isaga oo adharta ku soo qaaday gabowgii uu cali la liitay iyo in isagu uu diyaar u yahay in calanka maansada uu kala wareego wuxuu yidhi nin gaboobay geeri iyo nolol wuu u gudboon yahay ee haddii cali gugiisii u warramay waa gobaysane eh anigaa dhulbahantaha u galay gabay halkiisiiye gafna kuma daree waa kitaab waxaan ka guurshaay sida saneef galgaala yaan baryahan gaana kaa ahaaye waataan ka gabagaabsan jiray gaaf la ii dhigo e balaan caawa gaax baan hayee iyo rag gufaacooda siday igu warrameen calidhuux oo madashii gabaygaa lagu dhagaysanaye goobjoog u ahaa ayaa aadan wuxuu ku qabsaday adartiisa meeliska ugu horreeya ee ah nin gaboobay geeri iyo nolol wuu gudboon yahay sababtuna waxay tahay qofka gaboobaa geeri iyo nololi inaanay u sinayne uu mar walba jiro dhinaca geerida sidaa darteedna macno ahaan uu meelisku yahay mid jaban laakiinse aadan carab oo labadii kun iyo kowdii ambuuhoodla kula kulmay wuxuu ii sheegay in meeliskii uu isagu gabayga ku bilaabay aanu sidaas u odhanne kii isagu yidhi uu ahaa nin gaboobay geeri iyo silic uu u gudboon yahay taasna wuxuu eeddeeda dhabarka u saaray rag ay xinif lahaayeen colaad maanso ay ka dhexaysay dhagaha dadweynaha degaankana ay ku loolami jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo